agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda maamulka jubbaland nuur shaale ayaa magaalada kismaayo ka furay mashruuca maaraynta kheyraadka dadweynaha mashruucan ayaa ah mid lagu xoojinayo wadashaqaynta iyo daahfurnaanta hay-adaha ka shaqeeyo wax ka qabashada kheyraadka agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda maamulka jubbaland nuur shaale ayaa ka waramaya mashruucan
mashruuc ka mida mashruucyada taageero dowladda jubbaland ka taageero howlo fara badan ka taageero mashruucaas oo maata u maalgeliyo bangiga adduunka oo la yidhaahdo s e r b oo marka af soomaaliya loo fasiro noqonayso sare u qaadidda kheyraadka ummadda soomaaliya yani public resource waa kheyraadka ummadda dadkana maaragtay ummadda soomaalida kheyraad fara badan ayay leeyihiin oo u baahan maaragtay in hoos loo galo oo lasoo saaro mashruucan wuxuu leeyahay qeybo fara badan ayuu leeyahay laakiin saddexda ugu muhiimsan ayaa waxay kala yihiin sara u qaadida dakhliga ayaa qeyb ka ah taasoo aad iyo aad u muhiimsan sidaa ogtihiin in macnaha la improve gareeyo ama la horumariyo dakhliga dowladda jubbaland ayuu naga taageeraa si siduu nooga taageerana waxaa weeyaan kow wuxuu siiyaa shaqaalaha ka shaqeeya dakhliga xirfado xirfado kala duwan sidii dakhliga loo aruurin lahaa loola jaan qaadi lahaa qaabka cusub ee casriga adduunka dakhliga loo aruuriyo hadday noqon lahayd maaragtay dhanka beriga iyo dhanka baddaba hadday noqon lahayd kheyraadkaas sidii loo orhan lahayu naga naga naga naga naga caawiyaa mashruucan ayaa ka qayb qaadan doona awoodsiinta hay-adaha iyo isla xisaabtanka dakhliga gudaha si ay meesha uga baxdo baahiyaha dadweynaha